in ka badan lixdan qof ayaa ku dhintay kadib markii gaari siday dad rakaab ah uu ku dhacay webi ku yaalla koonfurta gobolka sidaama kaas oo qiyaastii saddex boqol oo kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan caasimadda adis ababa ee dalka itoobiya sida ay mas-uuliyiinta gobolkaasi warbaahinta u sheegeen waaxad caafimaadka ee sidaama ayaa ku tiri barta facebook shil baabuur ayaa galaaftay nolosha lixdan iyo lix qof ilaa iyo hadda iyada oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah halka wosenyol simeon oo ah afhayeenka dowlad goboleedka sidaama u xaqiijiyey maanta in ugu yaraan kow iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen shilka kuwaas oo kale ahaa lixdan iyo siddeed rag ah iyo saddex dumar ah wosenyol simeon ayaa u sheegay reuters in gaariga uu ku dhacay webi sababtuna ay tahay waddada oo qalqaloocyo badan ku lahayd aaggaasi isagoona intaa ku daray in ciidamada taraafikada ee goobta ku sugnaa ay tilmaameen in gaariga xamuulka ah uu si xaddhaaf ah u rarnaa taasi oo ay u badan tahay inuu shilkaasi sababay wararka ayaa tibaaxaya in shan ruux oo ka mida dadka shilka ku dhaawacmay ay ku sugan yihiin xaalad aad halis u ah kuwaas oo lagu dawaynayo isbitaalka guud ee deegaanka bune oo ah goobta uu shilku ka dhacay ma ahan markii ugu horraysay oo shil noocan oo kale ah uu dalka itoobiya martigeliyo sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayay ahayd mar sidan oo kale ugu yaraan soddon iyo siddeed qof oo u badnayd arday ay ku dhinteen bas ku dhex dhacay tog ku yaalla buraleyda waqooyiga itoobiya